الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سورة الجن مكية سورة الجن ومكية aayaadkeeduna waa labaatan iyo siddeed aayadood waa suuradda toddobaatan iyo labaad xagga suwarka suuraddani waxay ka hadlaysaa oo ay tilmaamaysaa kuna bilaabanaysaa warramid ay ka warramayso koox jinka ka mid ah in ay dhegaysteen qur-aanka kariimka kuna saamoobeen ta'hiir iyo saamayn uu ku yeeshay ilaa ay ka rumeeyeen markay saa u dhegaysteenba waxay kaloo ka hadlaysaa kuwo jin ah oo samciga iyo maqalka samada wixii laga xukumay inay soo dhegaystaan isku korkori jiro isku maaragtay koronkorro noqon jiray iyo samadoo markii dambe la ilaaliyey malaa'ig lagu ilaaliyey iyo shuhub shucladaha lala dhacayo intii nebi maxamed lasoo diray kabacda calayhi isalaatu wasalaam waxay kaloo suuraddu ka hadlaysaa jinku inay laba nooc laba kooxood u qaybsamayaan qolo mu'miniina iyo kuwo kaafiriina iyo qolo kasta meesha marjicooda iyo ma'aalkooda iyo abaalmarintoodu noqon doonto arrimahaas iyo arrimo kaloo badan ayaa suuraddu ka hadlaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamed oo calayka asalaatu wasalaam uuxiya waa la waxyooday ilaya aniga intii ka ah waxaa aniga la ii waxyooday annahu xaaliya shaaniye istamaca inuu dhegaystay nafarun koox oo min aljinni jin ka mida inay dhegaysteen mafcuulkii baa laiska gooyeeyey alqur'aana qole jin ka mida koox iyo fariiq in ay qur-aanka kariimkaa dhegaysteen markaan anigu akhrinayey nebigu markuu akhrinaya calayh isalaatu wasalaam ayaa la ii waxyooday ilaa nebigu ma ogeyn isagu qoladaana intay yimaadeen oo maqleen bay dhegaysteen waa rumeeyeen waa hoggaansameen waa islaameen faqaaluu waxay yidhaahdeen kuwii jinkaha innaa hanagu samicnaa waxaanu maqalnay goormay dhahayaan markay u noqdeen qoladoodii kale iyo jinkoodii kale waa khalqi dhan oo ilaahay abuuray oo ku nool koonka jinku waxay ku dhaheen markay u noqdeen jinkii kale innaa anagu samicnaa waxaanu maqalnay qur'aanan qur'aan baan maqalnay qur'aankaasoo cajabaa ya ah macnaa cajiiban la yaab leh sida iskugu nadmigiisa qaabka qur-aanku yaa nadmigiisu yahay balaaqadiis xikamtiis wacdiyaasha ku jira waxaanu soo maqalnay qur'aanan cajaba marka innaa samicnaa suuraddan inna inooyinka ku jira xarako kasta ha qaataane ilaa iyo lix iyo toban weeyaan adigoo tiriyo lix iyo toban weeye saddex iyo toban ka mid ah inna iyo annaba waa akhrinka dhah oo waa sidaas laba ka midana waa kordhig annahu istamaca iyo anna almasaajidda iyana waa sidaas mid ka midana waa hoos dhigun bes innaa samicnaada haddaan marayno marka saddex iyo toban meelah iyo saddexdan lix iyo toban qur'aanan cajaban qur'aankaasoo marka nebigu oo calayhi salaatu wasalaam qur-aan akhrinaya salaada subax ku akhrinaya ayay dhegaysteen nebiguna ma ma dareemin nebiga waxyi baa lagu soo dejiyo waa loo sheega wainagii soo marnay waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aana ilaa akhiri alaaya jinnu nasiibiin iyo jinkan kale ee meeshaa nebiga ugu yimid ma isku mid baa mise labay kala ahaayeen iyana labadaba waa laga hadlayaa laakiin labada makaan waa laba kala meelood nasiibiintu waa xaggaa iyo yamanta meeshaana markuu daa'if ka soo gadoomay taa weeyaan innaa samicnaa qur'aanan cajaban qur-aankaasoo yahdii hanuuninaya ila rushdi hanuunka ayuu dadka ku hanuuninaya sawaabka fa aamanaa waa rumaynaa bay dhaheen bihi qur-aankii waa rumaynay walan nushrika mana shariig yeelayno birabbinaa rabbiganna axadaa cidna ugu shariig yeeli mayno qoladaa isla markiiba qur-aankii bay taaiir ku yeesheen waana rumeeyeenba walan nushrika birabbina axada waxaa laga qaadanayaa markii hore inay mushrikiin ahaayeen hadda laakiin ay mu'miniin noqdeen waanahu shaaniy xaaliy shaaniy tacaalaa waxaa kor ahaaday waxaa kor ahaaday jaddu rabbinaa rabbiganna cadamadiis iyo jalaalkiis ma itakhada ilaahay ma yeelan saaxibatan zawje ma yeelan walaa walada waladna ilaahay ma yeelan ilaa zawjada iyo xaaska xaaje iyo baahi baa loo yeeshaa waladkana waxaa loo yeeshaa waxa la yidhahdaa isti'naas waa wehel wehel raadin weeye ilaahayna waxaaso dhan waa ka nasahaye waana waxaa la yeeshaane kaana wuxuu ahaa yaquulu midou yidhaahdo safiihunaa shanigu wuxuu ahaa yaquulu inuu yidhaahdo safiihunaa ka iyaga safiiha ee jaahilka ah cala allaahi ilaahay dushiisa shadadoo been weyn been macnaha daran weeyaan oo kuwa iyaga axmaqa kan jaahilka ee axmaqa ilaahay wuxuu u nisbayn jiray waxaan laa'iq u ahayn mujaahid wuxuu leeyahay safiihaasi waa ibliiska laftiisa markuu ibliis ugu yeeray inay caabudeen ilaahay cidaan ahayn waananaguna danannaa waxaanu aaminay oo caqiidayn allan taquula alinsu iyagii baa hadlaya insigu inaysan ku qowlayn iyo waljinnu jinku cala allaahi ilaahay dushiisa kadibaa been waxaanu waxaanu caqiidayn jirnay waxaanu malayn jirnay dananna inaan jinka iyo insigu ilaahay dushiisa aysan been ku qowlaynin markay zawjo u nisbaynayaan iyo markay ilmo u nisbaynayaan waxaan isdhihi jirnay dee been iskama keensan karaane waxaana ay sheegayaan baa malaha jira oo xaaskaana ilaahay u sheegayaan iyo ilmahan iyo waxaan insi iyo jimbe ay sheegayaan waa kuwii xumaaya aan fiicnayne waxbaa ka jira sidaas baanu aaminay qur-aanka markaan maqalno aan rumaynay laakiin waxaan ogaanay inay ilaahay ku been sheegi jireen laakiin markii hore waxaan isdhihi jirnay insi iyo jin inaysan ku qowlayn calallaahi kadiban ka bacdise waa ogaanay inay been sheegayaan taasina wataa wa annahu kaana waxay ahaayeen rijaalun rag oo min al insi insi ka mid a yacuuduuna kuwa magangala birijaalin rag oo min aljinni jin ka mida ilaa rag iyo dumar bayana leeyihiin in badanoo khalaa'iqda ka midoo insiya baa waxay magangeli jireen kuwo jinka ka mida oo markay safraan oo meel degaan oo waxay dhihi jireen waxay aaminsanaan jireen meeshan jinka deggan inuu baabi'inayo haddaysan kan odayga u ah magangelyo ka qaadan markaasaa kuwaan insigaayo meesha degaya waxay dhihi jireen waxaan waxaan magan galnay bisayidi haadal waadi toggan ninka ka odayga ah waxaan ka magan galnay min sufahaa'i qowmi qoomkiisa kuwooda caqligaabka dadxunkooda fazaaduu waxay u siyaadiyeen insigii hum kuwaas rahaqaa qooq iyo kibir ayayba u siyaadiyeenba oo waa maxay insigan wax magan gelaya hum oo jinkiiiyo wixiiba u siyaadiyeen ciraabta haddii la maro rahaqan bay u siyaadiyeen kibir iyo qooq iyo xadgudub sababtoo ah markii dambe jinki waxay dhaheen sudna alinsa waljinna jin iyo insiba sayid baan u noqon wakaa nala magan gelaya فزادوهم رهقا وأنهم إيو وأنهم هواهوي قال هذا كوة إنسي قال ديس ظنوا ويمليين كما سيدي ظننتم إذن بقى مليسين ظنوا وحي مليين كما سيدي ظننتم إذن بقى مليسين جنو إلا كوة كان الله الله يعني allan yabcaa allaahu ilaahay inuusan soo saarayn axadan axadna kuwan gaaladaa ee binu aadamkaah ee insigaah waxay maleeyeen oo u maleeyeen jinow idinkuma saa malayseen oo ah allan yabcaa allaahu axad inaan ilaahay axadna soo dirayn ilaahay mayaan soo dirayn waa maxay allan yabcaa allaahu ilaahay inuusan soo saarayn axadan bacda almowt dhimasho dabadeed inaan cidna la soo saaray oo waxay ahaayeen kuwo bacfiga inkirsan sida kuwii naanjinkaaba a u inkirsan tihiin baa gaaladuna hadda u diidanta taas waa sidaa wey oo yaa warkaan wato waa min kalaamiljin qoomkoodii bay la hadlayaan dabarigu saasuu doorto mufasiriinta qaarkood waxay dooranayaan arrimahan wixii loo waxyooday rasuulka inay ka mid yihiin oo ay tahay arrintu jinku waxay ahaayeen kuwa bacfiga inkira sida kuwan gaalada quraysheedba u inkirsan yihiin laakiin jinkii markay qur-aanka maqleen waa hanuuneen war idinkaana ma hanuuntaan kuwiinaan binu aadamkaa idinkaaba luqadiinnii qur-aanka lagu soo dejiyo qur-aanan carabiyan laga dhigayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dhexdiinna laga soo saaray weydnaan waana qaadanayn waannaa annagu baydhan kuwii jinkaha lamasnaa waxaan u qasadnay asamaaa samada samadii baanu aadnay oo dalabnay oo xaggeedaan u dhaqaaqnay oo waxaan damcnay inaan war soo dhegaysanno ahlu samaha inaan soo dhegaysanno fawajadnaahaa samadii waxaan ka helnay muli'at mid la buuxshay iyadoo la buuxshay xarasan waardii shadiidan daran iyo washuhuba shuclado dambaabirooyin iyo xidigoo falliiradood lala dhacayo kuwaa samciga doonaya inay soo dhegaysa oo haddee nebiga calayhi salatu slam markii la soo saaray samaawaadka intii kuwaani awal u kori jireenna waa laga xihay awalna nebi ciise waa innagiin soo maraynay in qaar laga xihay bes waaba laga joojiyeba waanaa annagu kunnaa waxaan ahayn awal naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeeda maqaacida makaanu fadhiyaal maqaacidaasoo lisamci u ahaata meelahaan fadhiisan jirnay si aan akhbaarta u soo helno akhbaarta markay soo helaan cirka laga soo xukumayna kuwo kuhaan ah ayay ku soo tuurayaan oo dadka meelaha wax sheegsheega ah markaasi dhahayaan waxaasaa imaanaya ee waxaasaa dhalanaya waxaa roobkaasaa da-aya waxaasaa saasa xagga wax laga soo xukumay qayb yar ay soo xadeen iyo sagaal iyo sagaashan beenoo ay ku dareen bay waxay rabaan inay kuwaan u wariyaan waxay dhaheen hadda faman qofkii yastamic ilaana hadda soo dhegaysa dalba soo dhegaysa yejid heleen lahu linafsihi shihaaban buu u helayaa shuclad oo rasada la diyaariyey shihaaban rasada waa maxay shihaaban oo yantadiruhu bilmirsaad u cimil galaynaya oo isaga gubaya oo halaagaya taas buu hadda helayaa qofkii dhaqaaqa hal tilaabo qaada yejid lahu shihaaban rasada ayuu kaa soo helayaabay dheh saasaa ku dhacays waa la soo baabi'inaya marakan waa sidaasi dheh waannaa annagu bay dheheen laa nadri garan mayno asharun shar inuu yahay asharun shar uriidda in lala doonay biman duul fil ardi ardada dhexdeeda ah ama araada inuu la doono bihim iyaga rabbuhum rabbigood rashadaa hanuun kollayba samadiinna loo diiriye ma garanayno haddaannu jinkii nahay waxaas arrinku suu yahay ma garanayno samaawaadkan waardiyaha laga buuxiyey iyo arrimahan isbeddelay ma garanayno wa annaa annagu laa nadri ma oginoo garan mayno asharun shar sharkaas oo uriidda lala doono inuu yahay biman duul fil ardi am araada inuu la doonay bihim iyaga rabbuhum rabbigood rashada hanuun aadaab bay isticmaaleen oo khayrkii ilaahay bay u nisbeeyeen wixii khayra ilaahay baa loo nisbeeyaa am araada bihim rabbuhum rabbigood inuu iyaga la doonay rashada saasay dheheen tan kalena maxay dhaheen uriidda lala doonay khayrkaas iyo wanaaggaas khayr iyo sharba xag rabbi bay ka yimaadaan laakiin aadaab ahaan ayaa loo nisbaynayaa sidaan waa usluubka wanaagsan wey marka markii hore xidigaha waa lala dhici jiray markan dambe oo intii laga joojiyeyna wayba yaabeen way arkeen arrintii inay isbedeshay waannaa annaga bay dhaheen minaa annaga waxaa naga mid a asaalixuuna baa naga mida kuwa suusuuban haddaanu jinnahay waxay dhaheen dad abraar ah caamiliin ku camalfalaya diinta ilaahay wuxuu raalli ka yahay baa nagu jira wa minaa annaga naga mid ahaadeen duuna daalik kuwaas kuwa aan ahayn qolo aan sulxo ahayn wey duuna daalika waa maxay waa qola kuwa ka hooseeya oo aan ama salaaxooda iyo wanaagoodu meel weyn oo fog ma gaarin ama salaaxba ma leh duuna daalika labadaba waa noqonaysaa kuwa aan hanuun iyo salaaxba lagu arag iyo kuwa aan meel sare gaarin kunna anagu waxaanu ahaa nabay dhaheen daraa'iqa dariiqooyin qidada kala tagsan waa maxay firqooyin iyo kooxo iyo madaahib isdiidan ee mukhtalifo ah ayaanu ahaan oo waa sidaasoo mid saalixa iyo mid aalixa baa nagu jira mid taqi ah iyo mid shaqi ah baa nagu jira saasay leeyihi waana anagu danannaa waxaan ogaan anlan nucjiza allah ilaahay inaana cajzi gelin karin fil ardi ardada dhexdeed walan nucjizahu ilaahayna inaana cajzi gelin karin harabaa cararid waxaan yaqiininay oo ogaanay ya ilaahay inuu annagana karo ilaahay inaanan ka fakan karin ardada inaanan ku cajzin gelin karin cararna inaanan kaga badbaadi karin maamulka ilaahay inaan ku jiro waana anagubay dhaheen lamaa waqtigii samicnaa aanu maqalnay alhudaa hanuunkii waa qur-aanke aamanaa waanu rumayna bihi qur-aanki iyo wa biman anzalahu allihii soo dejiyey wasadaqnaa muxammadan ya nebi maxamedna waa rumaynay sala allahu alay slm faman yu'min qofkii rumeeya bay dheheen birabbihi rabbigiis falaa yakhaafu ka baqi maayo baksan ka baqi maayo walaa rahaqoo baksan waa maxay nuqsaan camal uu la yimid iyo xasanaadkiisii baksi waxaa iga baksinayso lama dho baqas soomali iska dhaha baksi weeyaan baksi ka baqi maya walaa rahaqana waa maxay dulsaar waxa weeye dheeraad iyo xadgudubo sayi-aad dheeraada in dusha laga saaro uusan isagu la imaan qofkii ilaahay rumeeyey waa sidaas waana naga midnaa waxaa naga mid ah almuslimuuna kuwa muslimiinu hoggaansamay wa minaa waxaa kaloo naga mid ah alqaasiduun kuwa macnaha xadda tallaabay ee qaasidiina jowr iyo eex iyo ayaan iyo ma garanaysa cadaalad darro samaynaya marka qasada waa saa markii ulaaia u tahay waa idaa jaara marku jowr sameeye wey qofku aqsada haddii la yidhahdana idaa cadala markuu cadaalad sameeye wey aqsada marka midka hore qasada qaasid buu noqonaya iskuisa faacil midkan dambana muqsid buu noqonaya ina allaha yuxibu lmuqsidiin soo maahayn ku cadaaladda sameeye wey marka alqaasid midda hore ismkeedii faacal wa mina alqaasiduun qaasid marka waa qofka daalimkaah oo jaa'irkaah xajaaj binu yuusuf markuu yidhi maxaa ii malaynaysaa maxaa aniga iga leedahay dee ninkii wuxuu yidhi nin waxaa tahay niyow qaasidaat oo caadil ah marka dadki waxay mooday inuu ammaanay laakiin isagii baa gartay ma ammaanin buu yidhi ninkan carabigaan garanaya weydna adinku garanayne qaasid hadduu yidhi u yidhi meesha ka timid baa la garanaya waama alqaasiduuna fakaanu lijahanam soo maydna arag buu yidhi meeshu waa arrintu waa arrin kale buu yidhi wakaa uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluuna caadilkaan uu sheegayana taasoo u wadaa buu yidhi ee aniga waxa weeyaan caadilkii caadiga ahaa ee cadaaladda ahaa maaha faman aslama qofkii islaama mantaa bimacnaa jamacee fa ulaa'ika kuwaas taxarow waxay u qasdeen rashadaa hanuun iyo sawaab wa ama alqaasiduuna qolada wanaagsanaata horta waa kuwaas jin xataa hadday yihiin wa ama alqaasiduuna kuwa qaasidiintaha ee gaaladah ee jaa'iriintaha fa kaanuu waxay ahaadeen lijahannama waxay u ahaadeen xadabaa xaabay u noqday ilaa hunaa intaha kalaamuljin jinka warkiisa halkaas ku dhammaa iimaan xoog lila yimaade ilaahay wuxuu yidhi wa an low istaqaamuu hadday toosnaan lahaayeen wa an low istaqaamuu hadday toosnaan lahaayeen cala dariiqati dariiqada kuwaan hadda gaaloobay dariiqada saxda ah iyo shareecada ilaahay hadday ku hagaagi lahaayeen laa asqaynaahum waanu waraabin lahayn maaan biyo qadaqoo oo dhibco waaweyn oo waasaca barwaaqaan siin lahayn wey dee barwaaqada roob keliyaan la siin lahayn loogama jeedee roobkaas sabab wuxuu u noqdaa arsaaq iyo khayraad iyo barakooyin oo dhirtii iyo mirihii iyo beerihii iyo waxaaso dhan baa imaanaya marka saasaanu u yeeli lahayn wey qadaqan waxa weeyaan waa qadaqan badan waasaco dhibco waaweyn walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i waalard wakaas maxaan saa ugu yeelaynaa linaftinahum inaannu fitnayno fiihi dhexdiisa bal inay kufriyaan iyo inay shukriyaan kay sameeyaan waman yucrid qofkii jeesta can dikri rabbihi rabbiga xuskiisa yaslukhu ilaahay geliye cadaaban cadaabkaasoo socadaa baa ilaahay gelinaya daacada ilaahay cibaadadiisa qofkii ka jeensa ilaahay wuxuu gelinayaa cadaaban oo socadan waa maxay laa raaxata fiih cadaab daran oo aan raaxo lahayn oo kor loo koro mushkilo ah kaas weeye oo socadantaasi waxau leeyahay dhagax weyn oo jahannamo dhexdeeda ku yaallo l saas loo koreeyo sauriquhu sacuuda dhibaato badan weeyaan markuu meesha u sarreeyo fiiddaa gaara misna halkaa laga soo dilandilaynaya dhibaatadaasuu ku jiraya cadaabkaasi ciqaabkaasuu ku jiraya wa ana marka hadalkan waa anal masaajida wuxuu la socdaa waa wixii nebiga loo waxyooday uuxiya ilaya annahu istamaca loo waxyooday waxaa kaloo loo waxyooday wa ana almasaajida masaajida lilaahi bay u ahaatay falaa tadcuuha caabudinina maca allahi ilaahay maciisa axada axadna oo masaajidadii lafteedii ilaahay cid aan ahayn yaa lagu caabudin mar kasta iyo meel kastoo aad joogtaanna ilaahay cibaadada u khaalis yeela oo kuwan yahuudiga nasaaridu kiniisooyinka markay soo galaan biyacdooda iyo bay iyagoo meeshaa ku jiray ilaahay u sharig yeeli jiray waanahu lamaa anahu shaniga lamaa qaama markuu istaagay cabdullaahi ilaahay addoonkiisi waa nebi maxamed calayhi salatu wasalaam yadcuuhu xaalow ilaahay tuugayo caabudahayo kaaduu jinku waxeeba sigeen yakuunuuna inay ahaadaan calayhi nebiga dushiisa libadaa koronkor qaarba qaar dul saaran yahay ciriiriga iyo isdixaamka oo maxay isla korayaan oo isku ciriiriyayaan waxay ku dadaalayaan xirsan calaa samaaci alqur'aan qur-aanka inay maqlaan bay rabaan lamaa qaama cabdullaahi baa l ilaahay addoonkiisa haba nabiga magaciisaba lama sheeginba tashriifkiisa ay nabiga la ziyaadinaya calayh salatu asalaam qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam innamaa adcuu anigu waxaanu caabudayaa oo keliya rabbii rabbigay walaa yushriku mani shariig yeelayo bihi ilaahay axadaa cidna oo kuwa gaaladaabaa waxay dhaheen moxamedo amar weyn baa la timi dadkiina waa la collaytanta arrinkan ka soo noqo annagaa waxa weeye ku magan gelinayn saa aayadda ana soo degta waxa la yidhi qul innii laa amliku qul waxaa dhahdaa nabi allow innii anugu laa amliku ma hananayo lakum idinka daran dhib walaa rashadaa iyo hanuuntoonna dhibna idinkama celin karo khayrna idinma soo jelbin karo waxaan caabudayaa ilaahay dhib iyo dheef waxaa haya rabbulcaalamiin qul waxaa dhadaa innii aniga lan yujiiranii iga badbaadin maayo min allaahi min cadaab illaahi axadun walan ajida mana helayo min duunihi ilaahay sokadiisa multaxadaa meel la magan galo taasna ma helayo wey mid nasiiroo ii kaalmeeya iyo malja magangal midna heli maayo ilaa balaaqan gaarsiin oo min allaahi iyo warasuul waxay ka dhigan tahay laa ajidu soomahay laa ajidu malja'an heli mayo ilaa balaaqan gaarsiin oo min allaahi ka ahaatay keliyaan idiin awooda idiin heli karaa iyo wa risaalaatihi risaalaadkiisa waa kaas ilaa balaaqan oo min allahi iyo wa risaalaatihi risaalaadku waa maxay inaa idin soo gaarsiiyo risaalaadka rabbi inaa idiin naseexeeyo taas un baan idiin awooda yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata suurat lmaa-ida oo kale ama waxa uu ibnu kaiirku leeyahay ima badbaadinayso ima fakinayso ilaa balaaqan oo min allaahi iyo wa risaalaati gaarsiintayda risaalada la igu waajib yeelay inaa idin soo gaarsiiyo inaa idin soo gaarsiiya ma wax kaloo ku badbaadi kara ma jiro waman yacsi llaha qofka ilaahay caasiya iyo warasuulahu faina lahu isaga waxa u ahaaday naara jahannama jahannama naarteeda khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha dhexdeeda abadaa weligeed waayo marka khaalidiina fiiha abada mantaa bimacnaa lafdigana ka mufrada macnahana jamc ka ah xataa idaa raw markay arkaan maa yuucaduuna waxa loo yabaahayo gaaladu markay arkaan fasayaclamuuna waxay ogaan doonaan man bay ogaan doonaan adcafu daciifnimo badan naasira min jihati naasir gargaare wa aqalu yaraan badan cadada min jihati tiro a kii tiro yar iyo kii ciidan yar iyo kii cid u gargaardha aan haysan markaasay ogaan doonaan markaas bay ogaan doonaan qul waxaa dhahdaa nabi allow in adrii maa adrii ma ogi aqariibun inuu yahay mid dhow maa shayga tuucaduuna laydiin yaboohayo waxa iyo cadaabka laydiin yaboohay inuu dhow yahay ma ogi am yajcalu inuu u yeelayo lahu isaga rabbi rabbigay amada muddo dheer amada waa maxay muddatan awiila muddo dheer inuu leeyahay ma kala garanayo ilaaha baa og ilaa iyagaa markasta waxay dheheen mataa haada alwacd mataa haada alcadaabu mataa taquuma haadihi saaca goormay dhacaysaa war ma garanayo anigu caalimu lgaybi ilaahay wey waxa maqan midka ku caalimka ah falaa yudhiru ilaahay uma daahirinayo calaa kaybihi qaybkiisa axada cidna ilaa man mooye irtadaa ilaahay oo ka raali noqday oo min rasuulin rasuul ku bayaansa cidow ilaahay raali ka noqday oo rusushiisu ka mida kow ka yihiin ayaa ilaahay u daahirinayaa waxaa qaybkaaga tusaya ilaa rusushii wixii qaybkaaga ka warramayaan wa unabi'ukum bima ta'kuluuna wamaa tadakhiruuna fii buyuutikum nabi ciise waa isaga ilaah fa innahu ilaahay yasluku waa yeelayaa min bayni yadayhi hortiisa iyo wa min khalfihi gadaalkiisa rasadaa waardiya ilaah yeelaya bimacnaa yasluku waa qaadsiinayaana waa le min bayni yadayhi iyo wa min khalfihi rasada soo waxyi la soo dejin maayo rasuulka waxyiga lagu soo dejiyey hortiisa gadaalkiisa malaa'ig waardiyaah iyo xaras baa la yeelaya jinkaasaa laga ilaalinaya inay dafa taa waa layidhi midda kale malakuljibriil laftiisu waxa layihi marku soo qaadayo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada isagana waa la waardiynaya kaasaa nebiga loo keenaya nebigiina saa loo soo dejiyo ahaa in loogu dhiibaba uu og yahay oo garanaya waaye markan waa waxyi waa la waardiynaya malagga waa la waardiynaya rasuulkii waa la waardiynaya jinkaa iyo kuwaa wax dafayaa laga waardiynaya maxaasaa loo sameeyey liyaclama inuu ogaado ilaahay ama rasuulkuba labada waa looga dhigi karaa liyaclama allaahu way ka dhiganta an qad ablaquu anu shaniga qad ablaquu inay gaarsiiyeen risaalaati rabbihim rabbigood risaalaadkiisii inay gaarsiiyeen ilaahay waaba ogyi bimaa kaana wamaa yakuunu wixii horey jiray wixii jiri doonaba wuxuu kaloo ilaahay horey u ogyahay oo haddeen maanad ogyahay rusushiisa wanaagsan inay waxyigi gaarsiiyeen tabtii loogu keenay inay u gaarsiiyeen ziyaadaya nuqsaanaha midna lagu daray liyaclama an qad ablaquu risaalaati rabbihim wa axaada ilaahay waa koobay bimaa ladayhim wax iyaga agtooda ahaad axaada cilmuhu bimaa ladayhim ilahay wax ka qarsoon ma jiraan ama wa axaada walxal axaada oo koobay bimaa ladayhim wa axsaa iyana axalisa ama sidaaba u daaya wa axaada ilaahay waa koobay bimaa ladayhim wa axsaa ilaahay subxaana wa tacaala waa koobay kulla shayin shay dhammaantii cadadaa tiro ahaan baa ilaahay ku qoobay subxaana wa tacaala wax kasta ilaahay waa ogyahy jamiica alashyaa cir iyo dhul iyo waxa dhex yaalla ilaahay waa ogyahy roobka dhibcaha da'aya tiradooda iyo meel kasta inta la siinayo ilaahay baa maamulayo og subxaana wa tacaala taasina saas ayay ahaatay cilmiga ilaahay waa saas axsaa kulla shayin cadada darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab